أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون سيدخلون جهنم داخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati kaafir casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo sagaalaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina asaacata la aatiyatu laa rayba fiiha ina asaacata saacadda la aatiyatun midii imaanaysa waaye laa rayba wax shaki ah fiiha dhexdeeda ma ahaanin walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna ma rumaynayaan markii uu rabbi subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay qofka muuminka mithaalkiisa iyo gaalka iyo xumida midka samaynayo iyo midka wanaagga samaynayo iyo midka xujajka alle uu tilmaamayo ku iftiinsanayo iyo midka ka indhahala furuuqda u dhaxayso ayaa rabbi subxaanahu watacaala aakhiro iyo saacadda sida marnaba aynan shaki ugu jirin ayuu rabbi ka hadlay oo alla wuxuu yidhi ina asaacata saacadda saacaddan la sheegayana waxa ay tahay asaacatu alatii yuxyaa fiiha almowta waa saacadda marka la nooleynayo mowtada kuwa dhintay saacadda dadkii dhintay lasoo nooleynayo oo maxsharka iyo qiyaamaha la keenayo ee markaa thawaab iyo ciqaab la kala siinayo lithawaabi waalciqaabi say thawaabkoodii u helaan kii ciqaab mudnaana uu ciqaabkiisii u helo saacaddaasi la aatiyatun midii imanaysa waayo oo aan shaki laa rayba wax shaki ah fiiha dhexdeeda ma ahaanin marka jumlada laa rayba fiiha in la mustanafana laga dhigo waxaa kaloo bannaan laa rayba fiiha jumla xaaliya in laga dhigo oo marka ay tahay ina saacata saacaddu la aatiyatun midii imaanaysa waay laa rayba wax shaki ah fiiha dhexdeeda xaal uusan ahaanin saacaddu walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna ma rumaynayaano quraysh iyo kuwan marka la halmaalo ayaaba iyaga la midaho saacaddii ma rumaynayaan dadkii badankood gaalay isaga badan yihiin wa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi idcuunii ituuga oo ibarya astajib ajiibee lakum idinka idin ajiibee ina aladiina kuwa yastakbiruuna iska weynaysiinayo santaagayo can cibaadatii cibaadadeyda xaggeeda kuwa ka santaagayo sayadkhuluuna way geli doonaan jahannama jahanamay geli doonaan daakhiriina xaal ay yihiin iyagoo dullaysan aayaddanna marka rabbi ducadii iyo cibaadadii ayuu isku xiray oo waqaala rabbukum udcuunii waxa lays amray waa duco waxa qofkii ka santaago ee khilaafo ama diido inuu rabbi baryaana waxaa laga cabiray ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii baa layidhi meeshaa marka macno aada u xeel dheer baa ku jiro waxa uuna yahay ducada iyo allabarigu in cibaadada ay aasaas weyn ay u tahay ayay aayaddu tusaysaa wa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi udcuunii ituuga oo ibarya udcuuniidan marka macnaheeda icaabudana waa lagu fasiray ibaryana waa lagu fasiray laba tafsiir oo kala duwanna ma ahan maxaa yeelay ducada ayaa laba nooc u qeybsanto ducaa-u mas'ala iyo ducaa-u cibaada barye marka aada rabbi wax baryaysana cibaadaad ku jirtaayo rabbi baa isu duleynaysaa ee marka aada cibaado samaynaysana cibaadadaadaas duco ayay wadataa oo markaad salaad tukanaysid iyo markaad soomaysid iyo markaad xajinayso dhammaan ulajeedadu waxay tahay in alla uu janno kugu geliyo naarna uu kaa badbaadiyo waxay la mid tahay adoo dhahayo ilaahu jannaan ku weydiistay naaran kaa magan galay adigoo dhahayay la mid tahay marka ducaau mas'ala iyo ducaau cibaadahu wa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi udcuunii ibarya ama icaabuda astajib ajiibee lakum idinka idin ajiibee saasuu ballan qaaday ina aladiina kuwa yastakbiruuna ka santaagayo can cibaadatii aniga baryahayga halkan cibaaduu markii yidhi meeshii horena ducuu sheegay labada marka can cibaadatii ay can ducaa'iyi waay ducadayda kuwa ka santaagayo sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama jahanamay geli doonaan daakhiriina xaal ay yihiin kuwa dulleysan iyagoo dulleysan aayaddan marka nebigana uu fasiray sal l slam xadiidkii nucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi samictu nabiya sal l slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi cala lmimbari mimbarka korkiisa ina adducaaa huwa alcibaadatu baryadu iyadaaba cibaadadii ah uma qara'a wuxuu aqriyey udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin aayaddan u aqriyey marka idan marka tafsiirka xadiidku aayaddu si yacni aada u faahfaahsan oo ugu ayuu u fasirayaa tirmidi isaga waxa uu wariyey min xadiidi abi hurayra man lam yadcu llaha kaan alla baryin qadiba allahu calayhi alla waa u carooday qofkaan ilaahay toogin oo aan rabbi baryin alla waa u caroonaya marka baryada alle waa nalagu addoonsaday ayb macnahaasaana marka aayadda ku jiro qofka haddii uu baryaha alla ka tagana ee waxaa weeyaan wuxuu gelayaa marka sidaa alla uu tilmaamayo sayadkhuluuna jahannama daakhiriin baryaha marka isaga ayaa anwaac kale ah marka ay baryadu alle la baryayo ay dhacdo waqti qofka shiddo iyo howl iyo dhibaato uu ku jiro ee uu rabbi u dhawaaqo ee uu rabbi u qayshado ducada noocaas ah waxaa la yidhaahdaa ducaau istigaahatin waa gurmad dalab ducadeed waay marka ducada waa caam qofku markuu barwaaqaysan yahayna rabbibuu baryaa baahi buu u qabaa shiddo iyo dhib markuu ku jiro in laga bixiyo ou rabana rabbi buu baryaa midaas dambe marka istiqaahaa la yidhaha marka haddaad marka istiqaaho maqasho waa qeyb ducadii un ka mida waayo oo ku khaas ah marka qofka dhibaato iyo shiddo in laga saaro uu rabo xilligaas marka qofka cidda uu u qayshado ee isagu markaa qalbigiisa ku weyn ee uu markaa u qayshanayo u aaminsan yahay waa ku maqlaysaa waana ku gargaaraysaa qofkaasi dee qof allow la simay axadkaasi ayb meeshaa marka istiqaasada ilaahay qeyrkii loo sameeyo xilligaas oo kale waxay keenaysaa markaa dee cibaadadii oo rabbi laga sarfiyey lagana leexiyey allahu aladii jacala lakum alleyla litaskunuu fiihi wannahaara mubsiraa allahu alle macbuudka dhabta ah oo cibaadadiisu ay xaqa tahay alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idiin yeelay oo idiin abuuray alleyla habeenka idiin abuuray litaskunuu si aada u xasishaan fiihi fi leyli habeenka dhexdiisa aada ugu xasishaan wannahaara alla waa kan maalinkii idiin idinkaga yeelay mubsiran mid wax tusaayo yacni ku wax tusayo midka maalintii idinkaga dhigay weeyaan allah dhabtaa cibaadada astaahilo in allaha alle laduu fadlin fadli ku saaxiiba waaye cala nnaasi dadka korkooda uu ku leeyahay oo markaa yacni uu fadilo walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yashkuruuna ma shukrinayaano rabbi subxaanahu wa tacaala ma u shukrinayaan dalikum kiinaa tilmaantaas iska leh oo habeenkiina mid xasilan idinkaga dhigeeto xasishaan maalintiina mid wax idin tusayso oo iftiin uu jiro kan idinkaga yeelay allaahu waa macbuudka dhabta ah waay rabbukum rabbigiin weeyaan kan idinka idin leh khaaliqu kulli shayin shay dhammaantii kan abuurayo waay kan abuuray waay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahane fa annaa kayfa sideebaa tufakuuna la idiin iilayaa oo xaqii la idinkaga qalloocinayaa kadalika sidaadaas oo kale sida kuwan xaqa looga iilay yaa yu-faku ladiina kuwii looga iilay looga iilayaa iyagana xaqii kaanuu ahaayeen biaayaatillaahi alla aayaadkiisa yajxaduuna inay diidayeen halkan marka de makhluuq iyo khaaliq baa lagu kala saara alla muxuu cibaado ku mutaystay ayaa siyaabo kala duwanna loogu sheegaa waa dersi aada muhim u ah qur-aankuna waa ku dadaalaa inuu mar walba kala saaro khaaliqa iyo makhluuqa khaaliqa cibaadada astaahilo iyo makhluuqa ayagu inay wax caabudaan la amray oo addoomaha ahee rabbi inay caabudaan la faray ayaa la kala saaraa mar walba si aan layskugu qaldin marka alla wuxuu aaya uu leeyahay allaahu macbuudka xaqa ah alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idin idinidin abuuray alleyla habeenkii idin abuuray muxuu habeenkii idinkugu abuuray oo idinkugu yeelay litaskunuu inaad xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa aad ku xasishaan oo hurdadii iyo daalkii oo lagalaga nasto iyo ayuu habeenku wataa sidaas u abuuran yahay wannahaara maalinkii macbuudka dhabta ah waa allaha maalinkii idinkaga yeelay mubsiran mid idin tusaayo idinka wax yani mubsiran maadaama maalinta iftiinkeeda wax lagu arko ayaa iyadiibaaba laga dhigay inay wax tusayso dadka saasaa laga dhigay waa min baabi marka waxaa weeyaan nahaarun saa'imun oo kale nahaaruhu saa'imun wa leyluhu qaa'imun oo kale ee habeenku ma taagna maalinta iyada ma soomana laakiin soonkii baa lagu dhex sameeyaa qiyaamkii baa lagu dhex sameeyaa maa maalinkuna iyada dhexdeedaa wax la arkaa oo habeenkii mugdigii iyaa jiro mubsiran marka tacbiirkeedu sidaas waay in allaha alle laduu fadlin fadli mid u saaxiiba waay dheeraad cala annaasi dadka korkooda ou dheeraad ugu saaxiib yahayuu siiyaa oo dadka dushooda ayuu dheeraad ku leeyahay isagaa ku leh oo dheeraadka iyo fadligaa ay haystaan isagaa iskala hosiiyey walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yashkuruuna ma shukrinayaan ee cibaadadii laga rabay bay ka tegayaan meel kaley bay cibaadadii la aadayaan shukrigan aada maqlayso waaba towxiidkii laftiisa daalikum kii naas sifadaas lasoo sheegay iska leh allaahu weeyaan waa macbuudka dhabta ah markii hore allah baa waxaa lagu macneeyey oo loo yacni lagu khabray wixii isaga tilmaamaha u ahaa ayaa looga sheekeeyey allahu macbuudka dhabtaa alladii jacala lakum leyla litaskunuu fiihi bay ahayd markaana daalikum sifaadkaa yani daalikum kii naas yani marka allaha sifaadka iyo tilmaamaha lasoo sheegay iska leh oo ku sifaysan daalikum kii naas allahu weeyaan waa macbuudka dhabta ah cid kale ma aha oo isaga keliya unbaa tilmaamaha iska leh rabbukum rabbigiin weeyaan khaaliqu kulli shayin shay dhammaantiis kan abuuray kan abuuray oo isagu markaa yani abyani kan shay khaaliqu kulli shayin shay dhammaantiis kan abuuro waaye laa ilaaha macbuud marka isaga hadduu khaaliq yahay heyrkii muxuu noqonaa makhluuq heyrkii marka kulli shay intaas cumuumka meeshaas ku jirana waxaa laga saarayaa wixii alle iyo sifaadkiisa ah iyagu makhluuq ma aha kalaamkiisii cilmigiisii raxmaddiisii maadaama wax isaga sifo u ah ay tahay kuwaasi kulli shay inta ma soo gelayaan meeshan oo iyagu markaa yacnii khaaliq looma aha soo ma garan allah iyo tilmaamihiisu labaduba waa isla xiriiraanoo sifaadka alle daatada allay sifo u yihiin marka ilaahay iyo sifaadkiisa la kala qaadi maayo oo marnaba makhluuq ma noqdaan ayaga wixii kasoo haray baa marka makhluuq ah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane towxiidkii cibaadadii marka rubuubiyadii iyo uluuhiyadii labadii baa marka meeshaan laysku keenay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane fa annaa kayfa sideebaa tu'fakuuna la idin iilayaayo xaqii la idinkaga iilaya waaba ujeedaane kadaalika sidaadaas oo kale oo kuwan xaqa looga iilay yu'faku waa la iilayaa xaqi baa laga iilayaa aladiina kuwii kaanuu ahaayeen yajxaduuna inay inkirayaan oy diidayaan biaayaatillaahi alla aayaadkiisa kuwa aayaadka alla diidana sidaa unbaa xaqa looga iilaa meeshaas marka waxaa ka muuqanayo sababka xaqa looga iilay waa waxay iyagu kasbadeen oo ay la imaadeen fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan maradka marka iyagii baa markaa asbaabtiisii la imaaday waa loo kordhiyey marka falamaa zaaquu asaaqa allaahu quluubahum markay iyagu qalloocdeen oo qalbigoodu uu rabbi ka bayray ayaa qalbigoodii marka waa la leexiyey quluubtii baa la leexiyey saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri lxaqi kibirkii markay la imaadeen maxaa ku dhacay aayaadkii alle inay fahmi waayaan marka qoraxdii buu u jeedaa dayixii buu u jeedaa cirkii buu arkaa dhulkii buu arkaa nafsadiisii buu arkaa cilmi buu u leeyahay arrintaas haddana ku hanuuni maayo sanam iyo dhagax isaga uu qoray buu wax u gowracayaa waa ka baqayaa waa rajaynayaa waa jeclaanayaa wamaa ilaa dalika makhluuq isaga marka la mida ayuu sidaas oo kale ugu ugu taxan yahay oo ugu xiran yahay mararka qaarna dad waalan ayaaba waxaa laga yaabaa in laga dhigto iyaga inay ilaahay u dhow yihiin oo ay yacni qofku ay nafci iyo dur iyo ay u leeyihiin baa laga dhigaa bani aadamku hadduu caqiidada ka dhumo yacni axad naqsi ku jiro ayuu ka dhiganayaa marka naqsigii iyo nuqsaantii ku jirtayba wuxuu uga dhigayaaba inuu markaa yacni wax weyn uu yahay ayuu uga dhigayaa waxaasoo dhan marka aayaadkii alloo laga iilayba fahamkooda allahu aladii jacala lakum اlarda qaraara waالsamaaa binaa'a maalin iyo habeen markii lasoo sheegay dhulkan baa haddana waxna laga tusaa allahu macbuudka xaqa lagu caabudo oo dhabta ah oo cibaadadiisu ay garta tahay alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idiin yeelay al-arda dhulka idinkaga yeelay qaraaran meel lagu askumo oo lagu sugnaado makaanu meel lagu sugnaado idinkaga yeelay sugnaanshow dhulka idinkaga yeelay waasamaaa samadiina binaa-an idinkaga yeelay dhismo saqaf sidii qubad saqaf camalay u samaysan tahay wasawarakum wasawara waa idin muuqaal siiye kum idinkiibuu idin suureeyey fa axsana waa wanaajiyey suwarakum qaabkiinnii iyo muuqaalkiinnii muuqaaladiinnii buu qurxiyey oo wanaajiyey alle warasaqakum waa idin arsuqay min adayibaati waxyaabaha lagu macaansado ee yacnii cuntada ah buu idinku arsuqay daalikum kiinaas allaahu weeyaan waa macbuudka dhabta ah rabbukum rabbigiin weeyaan fatabaaraka allahu ilaahay baa sareeyo rabulcaalamiina caalamiinta rabbigood ah huwa ilaahay alxayu waa allaha nool laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahane fadcuu barya ama caabuda hu isaga tuuga oo caabuda mukhlisiina xaal aad tihiin kuwii barax tiraya lahu lilaahi alleh addiina cibaadada aada u barax tiraysaan alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi bay u sugnaatee rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ayb dhulkii iyo bani aadamkii baa haddana nalaga tusayaa aayaadkaas baa haddana rabbi inuu cibaado mudan yahay nalagu tusaa allaahu alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idinkaga dhigay al-arda dhulka idinkaga dhigay qaraaran ay mustaqaran meel lagu xasi lagu sugnaado oo dhulkii marka waa mustaqar waa la degan yahay waa lagu soconayaa waa lagu jiifanayaa gaadiidkiibaa maraya dhulkii korkiisiibuu ku soconayaa markii la dhintay iyada ayaa hoosteeda laysgelinayaa dhulkii marka meel waxaasoo dhan aqbalayso alla ka yeelay oo idinka kaga dhigay oo lagama yeelin meel iyada dhan qarar ah oo aan lagu sugnaan karin oo lugtu ka simbiriri xato iyo lagama dhigin waasamaaa macbuudka dhabta ah waa kan samada idinkaga yeelay binaa-an dhis idinkaga yeelay dhismo binaa-anna marka waxaa laga wadaa ay saqfan samadiina marka saqaf ayuu idinkaga yeelay wasawarakum waa idin suureeyey muuqaalka aada u eg tihiin iyo qaabka aada tihiin alla isagaa idin siiyeyo waa idin suureeyey fa axsana waa wanaajiyey markaa suwarakum muuqaaladiinniina waa wanaajiyey waa qurux badnaysiiyey ibnu cabaas wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya suwar suurada suuradan rabbi uu noogu gallad sheeganayo waxa uu yidhi khalaqa bna aadama alle bani aadamkii buu abuuray qaa'iman muctadilan isagoo yacni taagan toosan oo markuu bani aadamku uu taagan yahay madaxiisii waa koreeyaa lugihii waa hooseeyaan xubnihii waa isku miisaaman yihiin qaa'iman muctadilan ya-kulu biyadihi bani aadamka gacantiisu wax kusoo qabsadaa oo ku cunaa ayb wayatanaawalu biyadihi markuu wax laacayo soo qabsanayo qof markuu wax u dhiibayana gacantu isticmaala xayawaanka haddaad fiirisaan qaarkood afkay wax kusoo qabsadaan markay wax isa siinayaan afkay isku iska siiyaan xubintiisii marka meeshiisii koreysay ayuu wuxuu u isticmaalayaa wax soo qabashadii iyo waxyaabahaas oo dhan markaad fiiriso marka labadaas muuqaal dabcan mid walbaa xigmad baa ku jirto xayawaanku inuu saas ahaado xigmadaa ku jirto bani aadamkii laakiin xayawaanadii isagaa loogu muuqaal fiicnaysiiyey isagii ayaa loogu muuqaal fiicnaysiiyey ayb macnahaasaa marka ibnu cabaas ku macneeyey waxaanan soo marnay alladii axsana kula shayin khalaqahu warasaqakum alla waa idin arsuqay min aayibaati buu idinku arsuqay ayibaadka waxyaabaha macmacaan ayibaadka hadda meeshan waxaa laga wadaa almustaladaat waxyaabaha la cuno oo yani fiican oo markaa la macaansado haddii ayibaad ay ku timaado fii maqaami alxalaali walxaraam haddii taxriim iyo taxliil iyo laga hadlaayo ayibaadku marka wuxuu noqonaa bimacna alxalaala laga wadaa haddii laakiin risqi laga hadlaayo oo warasaqakum min aayibaati iyo risqan dayiban iyo kale haddii la yiraahdo oo risqi laga waramayo wuxuu noqonayaa risqigaasi risqi macaan ayaa laga wadaa hadda marka calaa haadaa marka aayibaat xalaasha lagama wado macnuhu waxay tahay warasaqakum min aayibaati waxyaabaha macmacaan buu idinku arsuqay oo bani aadamku wuxuu cunaya haddaad fiiriso iyo waxa xooluhu ay cunayaan isku mid ma aha oo bani aadamkii waxa uu cunayo wax fiican oo yani nadaafadiisa yani nadaafadiisu ay fiican tahay aan ur iyo waxa aan lahayn yani waxaan ka hadlaynaa bani aadamku misaajkiisu uu saxsan yahay aan ka hadlaynaa waa jiraan bani aadam dabaa'icdii iyo fitradii iyo dadnimadii ka qaribmay oo wuxuu soo gaaray iska cuno waa jiraan kuwaas markaa ka hadli mayno laakiin bani aadamka fitradiisii ku taagan waxa uu cuno yani galaydii buu cunayaa hilibkii buu cunayaa caanihii buu cunayaa wax fiican xayawaanku marka aada fiiriso waxa uu cunayo yacni wax bani aadam u qalma ma aha marka wixii macaanaana bani aadamkii baa risqi iyo looga dhigay wixii macaanaa ee markaa lagu macaansanayana bani aadamkii baa risqi loogaga dhigay ayb dalikum marka ibnu catiya saas uu leeyahay ayibaadka haddii risqi maqaamkii ay ku timaado waxaa laga wadaa mustaladaat haddii ayibaadku xalaal iyo xaaraan iyo lagu dhex sheega iyo axkaamna bimacna alxalaal ayaa loo jeedaa sidaa buu dhahayaa dalikum kiinaas allaahu weeyaan waa macbuudka dhabtee xaqa lagu caabudo rabbukum waayo waa rabbigiin weeyaan fatabaaraka allahu ilaahay baa sareeyo ilaahay baa ixsaankiisu yani u ziyaaday rabuulcaalamiina caalamiinta dhammaantood rabbigood ahaa caalamiin oo dhan rabbigood ahaa ayb meeshaana marka macno kalea waxna lagu tusay oo markii lasoo sheegay hubuubiyada alle inuu isagu wax abuuro muuqaalka iyo suurada isaga uu bixiyo ayaa markaas baa waxaana la yidhi dalikum allahu kaad caabudaysaan waa allahaas axadka la caabudaya wax meel kale jiraa ma aha ayb huwa alxayu huwa alle alxayu allaha dhabtee xaqa lagu caabudo alxayu weya waa mid nool axadkaad caabudaysaan waa nololow ku sifaysan yihi haddii marka aan rabbi sifaad iyo lagu aqoonsanin ogowda wax la garan karaa ma leh marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay tilmaamo uu uga duwan yahay makhluuqa oo dhan tilmaamahaas baana keenayo ayaa ayaa adiga kugu yacni laasim kaaga dhigaayo inaad isaga keliya caabuddo tilmaamaha iyaha walidaalika marka rabbiga aan caabudayno waa rabbi xayaato u saaxiib ah oo xayaatadiisana aynan ka dambeynin wax la yiraahdo geeri wax geeri a ma leh watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ayaan soo marnay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahna mar haddii xayaato mutlaqa uu ku sifaysan yahay cibaadana isagaa istaahilo meeshaas marka maxaa maxaa laga fahmaana cid dhimanayso inaysan cibaado istaahinin waxaan ilaahay ahaynna waa dhimanayaan soomaa ma malag ha ahaada ma nebi ha ahaadee waa dhimanayaan kuwaas walidaalika axadka la caabudaya wax dhimanaya maya nacam wixii ilaahay lahaa ee baryada uqaylsiga dhibaata markay jirto nadarka cibaado oo dhan allahaas nool aan weligii dhimanaynay u sugnaatay haddaad qof dhimanayo ama mid dhintayba aada iska kor fadhiso oo wuxuusan awoodin aada maanta dhan warsanayso isagiina waa dhibtay adigiina rabbigaagiina waad ka caraysiisay ee adigiina waxba ma helin ayb marka cibaadada meesha ay jirta halala aado laa ilaaha macbuud xaqa lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahane fadcuuhu fadcuu tuuga hu isaga barya isaga caabuda mukhlisiina xaal aatihiin kuwii u baraxtiraya lahu lilaahi alla addiina cibaadada alxamdu ammaan dhammaanteed marka lilaahi allay usugnaatay rabilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ayb marka alxamdu waxay ka dhigan tahay fadcuuhu waxmaduuhu rabbi caabuda oo barya isagana ku mahadiya ayb saasay jumladan dambe alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ay ka dhigan tahay marka fadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaa laga wariyay ibnu cabaas inuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allahu qofkii yiraahdo falyaqul calaa ihrihaa gadaasheeda ha yiraahdo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ha dhaho fadalika qowluhu caza wajala waaye buu yihi fadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin oo towxiidka alla lagu ammaanayaayo in isaga keliya la caabudo waa mudan yahay tilmaamahan uu leeyahayba wuxuu ku mudan yahay in lagu mahadiyo ammaan dhammaanteed iyo mahadin dhammaanteed isagaa iska leh qur-aanku marka caqiidada de sida uu uga hadlayo aada iyo aaday u badan tahay halkaas marka de wixii khaaliq iyo makhluuq farqigii u dhexeeyaa looga hadlay halkanna shirki baa lagu reebayaa qul waxaa tiraa nebiyow inii aniga nuhiitu waa la iga reebay an acbuda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan idinka min duunillaahi alla sokadii aada baryaysaan lamaa markii jaa-anii uu ii yimid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay ii yimaadeen waa la iga reebay inaan caabudo ilaahay qeyrkii min rabbii xagga rabbigay xaal ay ka ay igaga timid ama xaal ay ka ahaatay ama min rabbii rabbi xaggiis ay igaga timid wa umirtu waxaa la ifaray an uslima inaan hoggaansamo lirabbiilcaalamiina caalamka rabbigii inaan u hoggaansamo unbaa la ifaray ayb qul waxaad tiraahdaa inii aniga nuhiitu waxaa la iga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan min duunillaahi alla sokadii waxaana aada baryaysaan ama aada caabudaysaan waa la iga reebay kuwa inaan caabudo lamaa jaa-anii markuu ii yimid albayinaatu xujooyinkii cadcaddaa markay ii yimaadeen min rabbii xagga rabbigay ay igaga yimaadeen aayaadkan marka la sheegaya dee lamaa jaa-anii albayinaatu bayinaatku waa kitaabullaahi waa kitaabka alle ee nebiga korkiisa lagu soo dejiyey marka halkaasaa darteed haadaa nahyun bisamci yacnii shirkiga waxaa reebay aayaadka samciga ah aayaadkii iyo axaadiidtii nebiga ayaa waxay reebeen ilaahay keyrkii in la caabudo hadda aayaadka la tilmaamaya bayinaadku waa bayinaad oo samciya waay la maqlaye qur-aankii iyo sunnadii waay ee adilada caqligana sidoo kale de shirkiga iyo waa waa waa reebaysaa oo caqliga saxiixa ah ee saliimka ah wuxuu garan karaa rabbigii cir iyo dhul abuuray adiga ku abuuray ku maamulayo ku arsuqayo noloshaada leh geeridaada iska leh allaha inaad inta ka tagto wax aan waxba kuu gelinoo adiga dhoodhoobtay inaad caabudid sidaa caqligu ma keenayo wuxuu keenaa caqliga allihii ku abuuray inaad caabudid halkanse lamaa jaa-aniya albayinaatu waa xujada samciga ah wa umirtu waxaa la ifaray an uslima inaan hogaansanaado lirabbi alcaalamiina inaan u hogaansanaado rabbulcaalamiin yacnii caalamkan aada arkaysaan allaha abuuray oo iskale maamulayo ka inaan u hogaansamo alla ay amrayn marka nebigu ma dhahayo aniga io hogaansama oo aniga icaabuda bimacnaa ma dhahayo sidaas bal wuxuu leeyahay caalamkan rabbigii abuuraybaa aniga lafteydaa la amray inaan isaga u hogaansamo intaa un baan marka ayaa iyo u wadaa dadka nabiga sal l l slam huwa aladii khalaqakum min turaabin uma min nudfatin uma min calaqa huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min turaabin ciid idinka abuuray waa aadam uma markaa dabadeed min nudfatin ayuu idinka abuuray mani xaggeed uma markaa kadib min calaqatin calaqa yacnii xinjir xaggeed buu idinka abuuray uma markaa dabadeed yukhrijukum waa idinsoo bixinayaa alleh diflan adfaalan caruur idinkoo anca uma markaa dabadeed yukhrijukum waa idinsoo bixinayaa diflan caruur idinkoo ah xaal aad tihiin buu idinsoo bixinayaa uma markaa dabadeed yubqiikum waa idin baaqi yeelaa uqadar uma markaa ka gadaale yubqiikum alla waa idin baaqi yeelayaa litabluguu saad u gaartaan ashuddakum xooggiina saad u gaartaan uma markaa dabadeed litakuunuu aa u ahaataan shuyuukhan aada u noqotaan dad kuwo yacni waayeello ah wa minkum idinkii man ayaa idinka mid ah yutawafaa la oofsanayo min qablu min qabli an yabluqa shaykhuukhata inta uunan duqnimo iyo waayeelnimo uunan gaarin kuwa la oofsanayaa idinku jiro ayb walitabtaguu wayafcalu dalika alla sidaa ayuu samaynayaa litabtaguu litabluguu wayafcalu dalika sidaa buu samaynayaa litabluguu si aada u gaartaan ajalan waqti waqtiga oo musaman la magacaabay qof walbaa marku dhimanayo ama adduunyaduba ay dhammaanayso walacalakum tacqiluuna walikay tacqiluu iyo si aada u garataan ood wax u kastaan ood wax u garataan huwa alle aladii allihii weeyaan yuxyii nooleynayey wayumiitu dilaayo fa idaa haddii qadaa ou xukuma ou xukumayo alle amran arin hadduu xukumayo fa inamaa wax kale ma ahna yaquulu wuxuu dhahayaa lahu lilamri arrinkiibu wuxuu u dhahayaa kun ahaw fa yakuunu fa huwa isagu amarkii yakuunu waa ahaanaya aayadahan marka aayadan hore oo kale waa soo marnay fii suurati alxaji ayaan kusoo marnay mid la mid ah huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min turaabin idinka abuuray ciid uma markaa dabadeed min nudfatin buu idinka abuuray yani aadam buu ciid ka abuuray kadib makhluuqa kale wuxuu ka abuuray mani uma markaa ka gadaale min calaqatin buu idinka abuuray xinjir xoogaa yaroo marka yacnii dhiig guntanmay ayb uma markaa dabadeed yukhrijukum waa idinsoo bixinayaa diflan xaal aad tihiin ilmo idinkoo caruur ah yuu idinsoo saarayaa caloosha hooyadiin baad kasoo baxaysaan uma markaa dabadeed yubqiikum ilaahay waa idin baaqi yeela adduunyadii buu idin daynayaa litabluguu si aada u gaartaan ashuddakum xooggiina xooggii marka waa afartan sano iyo meelahan ilaa konton yani afartameeyadaas marka waa xoogii baa dhammaystirmaayo ayb midkii maskaxda iyo midkii jismiga labadaba ayb uma intaa kadib litakuunuu si aada u ahaataan ayuu alla idin idin idinku baaqi yeelayaa shuyuukhan kuwa duq ah si aad u noqotaan oo haddii marka intaa qofka uu sii dhaafo xooggiisii kadib marka duqnimuu gala wa minkum idinkii man ayaa idinka mida idinkuu idinka mid yahay man axad yutawafaa la oofsanayo min qablu min qabli an yabluqa shaykhuukhata duqnimada iyo waayeelnimada inta uusan gaarin kuwa la oofsanayaa idinka idinku jiro oo dhalinyaro qaara toban iyo shan qaar toban qaar toban labaatan soddon afartan intaba waa lagu dhimana shaykhuuqadu marka kulligiinba duqnimada ma gaaraysaanba ayb walitabluguu wayafcalu alla wuu samaynayaa dalika kaagaa lasoo sheegay litabluguu si aada u gaartaan ajalan waqti waqtiga oo musaman la magacaabay ilaahay agtiisa ka magacaaban walacalakum tacqiluuna walikay tacqiluu iyo si aada wax u garataan idinka wax u fahamtaan huwa alle isagu alladii allihii weeyaan yuxyii nooleeyo wayumiitu kan dilo waayo alle isagaa nooleeyo ciduu doono ciduu doonana dilo fa idaa haddii qadaa uu xukumaayo amran amar fa inamaa wax kale ma ahna yaquulu wuxuu dhahayaa lahu arrinkaa kun ahaw ayuu u dhahayaa fayakuunu fahuwa isagu yakuunu waa ahaanayaa alam tara ila aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi anaa yusrafuun aayaddan waxaa la yidhi laba laba yacni qolo ayay ka waramaysaa baa layskugu khilaafay moxamed bnu siriin radia llah raximahu llahu wuxuu dhihi jiray aayaddan waxay kusoo degtay ama ay ka waramaysaa nasalat fi ahli اlqadar waxaan ujeedaa waxaa cuniya bihaa aayaddan waxaa loola jeedaa ahlu lqadar dadka qadarka inkiray yaa laga wadaa iyaga waaye kuwa marka aayaadka alle ku doodayo oo ibnu siriin waxaa laga wariyey inuu yidhi in lam takun hadihi اlaayatu naزlat fi lqadariyati fainii laa adri fi man naزlat aayaddan haddaynan qadariyada kusoo degin ma garanayo ciday kusoo degtay buu yiri tafsiirkan laakiin loo badan yahay waxay tahay aayaddu waxay ka waramaysaa gaalada mushrikiinta waxaana qariinada kutusaysana waxay tahay aladiina kadabuu bilkitaabi wa bima arsalnaa bihi rusulanaa fasawfa yaclamuun ayaa ku tusayso lanna aladiinada tafsiiray u tahay kuwa laga waramayo ee qadariyaduna waa iska soo gelayaan dabcan leanna iyaga laftooda aayaadka alla dooday ka fureen ayb oo markaa de waxay leeyihiin khayrka alla abuuro sharta ilaahay ma yacni ma abuuro qudradiisa iyo awoodiisa waa ka baxsan tahay waxaasay marka daldalayaan oo koonkan bay waxay leeyihiin wax ilaahay uunan doonin qadarin ayaa ka dhacayay aaminsan yihiin marka rabbi qudradiisii bay ka doodayaanay inkirayaan alam tara miyaadan arkin oodan ogaanin ila aladiina kuwii kuwa yujaadiluuna doodayaan fii aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwa ku doodaya miyaadan arkin annaa kayfa sideebaa yusrafuuna loo iilay oo xaqa looga iilayaa annaa kayfa sideebaa yusrafuuna loo iilayaa iyaga aladiina kuwii miyaadan arkin kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka beeniyey iyo wa bimaa shay beeniyey arsalnaa aan la dirnay bihi maagaba rusulanaa rususheenna aan lasoo dirnay kuwa beeniyey miyaadan arkin fa sawfa mar dambey yaclamuuna ogaan doonaan id waqti bay ogaan doonaan al aglaalu xarkaha fii acnaaqihim luqumahooda iyo qoortooda yacnii qoorarkooda korkooda in ay tahay wasalaasilu silsiladuhuna sidoo kale luquntooda dusheeda ay tahay yusxabuuna xaal la jiidayo iyaga filxamiimi biyo kulul dhexdood xaal lagu jiidayo uma markaa dabadeed yusjaruuna waa la waa la hurinayaa oo waa la tuurayaa fi naari naartii baa lagu tuurayaa markaasaa lagu hurinayaa uma markaa dabadeed qiila lahum waxaa loo dhahayaa ayna maa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tushrikuuna inaad wadaajinayseen ood ilaahay cibaadadiisa aada la wadaajin jirteen waxaa aaway min duunillahi alla sokadiisa aad aad yacnii la wadaajinayseen oo alla wixii ou lahaad wax ka siinayseen qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu way dhumeen cannaa annaga xaggeenna waa naga dhumeen ma hayno ma aragno bal ee lam nakun ma anaan ahayn nadcuu inaan caabudayno min qablu hadda ka hor shay-an waxba maba aanaan ahayn inaan wax caabudaynay hadda ka hor kadalika sidaadaas oo kale yudilu llaahu alla oo u dhuminayaa alkaafiriina gaalada sidaa oo kale u dhuminayaa alla dalikum kiinaas alidlaalu baadiyeynta ah dalikum kiinaas alidlaalu yacni baadiyeyntii waaye baadiyeynta iyaga la dhuminayo bimaa bisababi maa ayuu ku ahaaday kii sababtii kuntum aada ahaydeen tafraxuuna inaad ku farxaysaan fil ardi dhulka korkiisa bikayri lxaqi xaq la-aan aada dhulka korkiisa ugu qooqaysaan oo aada ugu farxaysaan sidaasuu idinkugu dhacay baadiyeyntani iyo wabimaa kuntum wabimaa kii sababtii kuntum aada ahaydeen tamraxuuna inaad ku kibraysaan oo aada ku qooqaysaan markaasaa la dhahayaa udkhuluu gala abwaaba jahanama jahanamo irdaheeda gala khaalidiina xaal aadtihiin kuwii waarayo fiiha jahanamo dhexdeeda ku waarayo fa bi-sa waxaa baas lahaaday mathwa lmutakabiriina kuwa santaago makaanu nagaadidooda alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii yujaadiluuna doodayeen fii aayaati illahi ilaahay aayaadkiisa kuwa ku doodaya miyaadan arkin annaa kayfa sideebaa yusrafuuna loo iilayaa oo xaqii looga iilayaa ayb ay yusrafuuna can ilxaqi aladiina kuwii miyaadan arkin kadabuu beeniyey bilkitaabi aladiinada horaa laga bedelaa aladiinadan aladiina kuwii miyaadan arkin kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka beeniyey iyo wabimaa kii beeniyey arsalnaa aan la dirnay bihi maagaba rusulanaa rususheenna aan la dirnay fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan idil aqlaalu id marka waxaa weeyaan waa darfun limaa madaa idaana waxaa weeyaan darfun limaa yastaqbil ama limaa yustaqbal id iyada marka waxay daraf u tahay wax lasoo dhaafay halkaana hadda macnaha haddaad fiiriso wax lasoo dhaafay ma yaalaan ee wax hadda soo socdo kadib waayo lianna fa sawfa yaclamuuna waa istiqbaal idna waxaa lagu tacalujinayaa yaclamuunadaa sawfada ay ka hormartay id marka iyadoo darfun limaa madaa hadday tahay ficil maadi in lagu tacalujiyaa asalku saas waayo hadda laguma tacalujinina waxaa lagu tacalujiyey ficil mustaqbal ama mudaaric ah ayaa lagu tacalujiyey waxaa la dhahayaa marka waa iska majaaz id bimacnaa idaa waa ku imaan kartaa marka idaada sida ay ugu timaado wax maadi ah say ugu tacalluqdo mararka qaar amase in la yiraahdo macnuhu waa mustaqbal laakiin id maxaa loo isticmaalay oo daraf u ah shay maadi a daraf u ah maxaa halkan loogu isticmaalay waa litaxaquqi wuquucihi waxaan inay dhacayaanaaba la hubaaba waa sida suuratu zumar markaan soo maraynay wasiiqa aladiina kafaruu waa la kaxeeyey iyo sidaa marka yani wawufiyat kullu nafsin maa camilat iyo wanufiqa fi suuri iyo waa la afuufay lama welina lama afuufin macnuhu marka maadaama la hubo inuu dhacayo waxaan xaqiiq loo hubo ayaa wax dhacayba laga soo qaaday marka tanna tii oo sidii oo kale waay marka fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan id waqti alqlaalu id waqti bay garan doonaan al aqlaalu aqlaashi xarkihi xarka naareedki fii acnaaqihim ay yihiin luqumahooda dhexdooda ay ku sugan yihiin ay yihiin yacnii xarkihii baa marka qoorta looga xiray waasalaasilu iyo silsiladihii salaasil marka aqlaal a lagu cadfaa idil aqlaalu waasalaasilu fii acnaaqihim xarkaha iyo wasalaasilu silsiladuhu fii acnaaqihim luqumahooda marka korkooda ay yihiin ayay garan doonaan ay ogaan doonaan marka haddaad sidaa tiraa yusxabuuna lababa waa ku bannaan tahay jumla musta'nafa in laga dhigo yusxabuuna waa la jiidayaa aad tiraahda ama inaad yusxabuuna ka dhigtid xaal oo aad ka xaalayso damiirka majruurka ah idil aqlaalu fii acnaaqihim soo maaha marka luqumahooda marka id waqti ayay ogaan doonaan al aqlaalu xarkaha iyo wasalaasilu silsiladuhu fii acnaaqihim kuwan mujrimiinta qoorto qoorahooda ama luqumahooda ay yihiin yusxabuuna xaal ay yihiin kuwa la jiidaya iyaga marka oo la jiidayo filxamiimi biyo kulul dhexdood lagu jiidayo humma markaa kadib yusjaruuna waa la tuurayaa fi naari naartaa lagu tuurayaa asalka sajara waa hurin yusjaruuna waa la hurinaa laakiin macnaha loo jeedaa waxay tahay naartii baa lagu tuurayaa marka lagu tuuro dabkaa iyo dhagaxdaas iyo waxaa ka qiiqaya oo naarta ay ku hurayso ayay ka mid noqonayaan marayb uma markaa dabadeed yusjaruuna waa la hurinayaa fi naari naarta dhexdeeda lagu hurinayaa uma intaa kadib qiila lahum waxaa lagu oranayaa oo lagu dhahayaa calaa jihati tahakum iyagoo marka hadda lagu jees jeesayo ayna maa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tushrikuuna inaad wadaajinayseen min duunillahi alla sokadii xaal ay yihiin kuwaasna wixi aada ilaahay cibaadada ugu dari jirteen oo alla ka sokeeyey aaway maanta qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu way dhumeen cannaa naga xaggeenna waa ka dhumeenoo ma aragno ayb dalluu cannaadan marka de waxay noqonaysaa hadday ahaayeen wixii ay caabudi jireen hadday malaa-ig iyo ambiye ilaahay iyo dad wan wanaagsan oo awliye iyo hadday ahaayeen ee kuwaas jannadaa la geeyey iyaka kuwaana naaray ku jiraan is arki maayaan wadalla canhum yani maa kaanuu yaftaruun oo kale ayb fii suurati huod aan kusoo marnay ama dalluu canaa hadda maba aragna hadda waa naga dhumeen wayn indheheenni waa ka dhumeen markay intaa yihaahdaan bay haddana idraab ayay gelayaan oo idraab marka ibdaali ah bal e inay naga dhumeen iskadaa nagama dhumine lam nakun maba aanaan ahayn inaga nadcuu inaan caabudayno min qablu hadda ka hor shay-an waxba inaan caabudayno maba aanaan ahayn marka bal lam nakun nadcuu min qablu shay-an tan ilaahu waxba maba caabudi jirin maxaa laga wadaa macnaha ugu roon waxa ay tahay in la yidhaahdo bal lam nakun nadcuu min qablu shay-an oo yanfacu wayaduru awal baaba cibaadadeennu waxay ku dhacday baaban wax macnoleba aan ahaynba waa wax yacni wax anfacayo oo wax dhibaayo mana maba caabudi jirinba annaka wixii aan caabudi jirnay waxay noqdeen waxaan waxna anficin waxna dhibi karin ayay noqdeen marka luqada carabiga marka waa ku badan tahay qofku shaygu haddii uusan anfac dheef iyo waxba aan uuna lahayn waxaa la yidhaahdaa shay ma aha waxaani ayb marka hada laysa bishayin laysa bishayin marka macnuhu waxay tahay wax nafci leh maaha marka wax dheef leh ama dhib qaadi karo awal baanaan ba hore u caabudinba waxaan caabudayna wax eber a bayba ahaayeen sidaa marka haddii la yidhaha waxba maba inkirinba ayaga markaas nacam macnahaasaan hadda meeshan maqaamkan aada munaasab ugu ah bal e lam nakun ma aanaan ahayn nadcuu inaan tuugayno oon caabudayno min qablu hadda ka hor shay-an wax oo yanfacu wayaduru wax anfacayo dhibayo kadalika sidaadaas oo kale sida kuwan ay u dhumeen yaa yudilu llahu alla uu u dhuminayaa alkaafiriina gaalada dhammaantoodba dalikum kiinaas kiinaa marka dalikum lidlaalu baadiyeyntaas dhumintaas waa la dhihi karaa ila kadalika yudilu llahu baa soo dambeysay dalikum lcadaabuna waa loo qadaraa dalikum kiinaas alidlaalu dhumin waay dhumintaa markaa la dhuminaya gaalada yacni muxuu ku xasilayaa bimaa kuntum bikownikum idinka ahaanshihiina aada ahaateen darteed buu ku ahaaday tafraxuuna inaad yani aada farxaysaan fil ardi dhulka korkiisa aada ku farxayseen bigayri ilxaqi xaq la-aan aada dhulka korkiisa ugu damaashaadayseen aada ugu farxayseen ayb marka cadaabka sababkaabuu idinkugu soo degay baadiyeynta la idin baadi baadiyeeyeyna sababkaabaa la idinku dhumiyey oo dhulkii dushiisii ayaad ku kibirteen xaqdar yacni xaq la-aan wa bimaa kuntum iyo wa bikownikum ahaanshihiina tamraxuuna inaad marka kibrayseen oo aada qooqayseen dhulka korkiisa aada ku qooqayseen maraxu marka waxaa weeyaan al-asharu waalbataru kibirka markaabaa waxaa la dhahayaa yuqaalu lahum udkhuluu gala abwaaba jahanama jahanamo irdaheeda gala khaalidiina xaal aad tihiin kuwii waarayo fiihaa jahanamo dhexdeeda ku waarayo fa bi-sa waxaa baas lahaaday mahwalmutakabiriina kuwa santaagay oo cibaadada rabbi ka santaagay meesha ay ku sugnaanayaan oy nagaanayaan fasbir haddaba sabar ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun weeyaan mid dhab ah waaye iska sabar dhibkooda iyo iidaaga ay iyo dhibaatada ay kugu sameynayaan iskaga dulqaado fa imaa haddii nuriyannaka aan ku tusno adiga bacda aladii kii qaarkii haddaan ku tusno naciduhum aan yaboohayno oon iyaga u yaboohayno haddii aan ku tusno fataqara caynuka ishaadii markaa ay qabowsato ama fadaaka arrintu waaba sidaas ow amase natawafayannaka aan ku oofsanno oo aan inta aanan ku tusin iyaga oo markaa yacni adiga oo ka guulaystay annaga annagoon ku tusin oo haddaan yacni iyadoo taa aan dhicin haddaan adiga ku oofsanno oo aan naftii kaa qaadno fa ilaynaa annaga intii kaabaa yurjacuuna fa yurjacuuna waa la celinayaa iyaga ilaynaa xaggeena unbaa loo soo celina mar walba ma fakanayaan meeshaan marka fasbir ina wacdallaahi xaqun fa imaa nuriyannaka waa in oo shardiyo ah maadaan marka ay ka daba dhacdo marka badanaa ficilka ka dambeeya mudaaric buu iska noqdaa nuunu tawkiidna waa u badan yahay waimaa takhaafana faimaa tarayinna faimaa nuriyannaka saas imaadan marka intan jawaabteeda waxaa fiican in la qadaro oo faimaa nuriyannaka bacd aladii naciduhum haddaan ku tusno fadaaka waaba arrinku saasba waaye in la dhaho ama fataqara caynuka ishaadii markaa way qabowsanaysaa jawaabta in la qadaro fa ilaynaa yurjacuunadan dambe ow natawafayanakay u noqonay jawaab markaas laakiin haddii la yidhaha fa imaa nuriyannaka iyo ow natawafayanaka labadaba jawaab fa ilaynaa yurjacuunaha looga dhigo xoogaa macnaha ma saacidayo oo markaa waxay noqonaya haddaan adiga ku tusno waxa aan u yaboohayno wax ka mid a amaba aan ku oofsano oonan ku tusin iyagoo laga guulaystay oo la dulleeyey adduunyadii lagu duleeyay haddaanan kugu tusin oo aan ku oofsano markasta fa ilaynaa yurjacuun annaga unbaa loo ayaa yacni loo soo celinayaa iyaga fa ilaynaa yurjacuunada ow natawafayanakaday ku roon tahay in jawaab ay u noqoto maxaa yeele haddiiba la tuso wixii marka yacni iyaga nebiga loo yaboohayay haddii la tuso oo adduunyadiiba lagu tuso khalaas de iyaga waaba laga takhallusay adduunyadii waaba looga takhallusay haddii laakiin aan la tusinoo nebigii la hor oofsado iyagii aakhira marka waxoodii ay abaalmarkoodii jahanamo iyo ay jirtaa marka labada in jawaabtooda lakala reebo haddii marka hadda fa ilaynaa yurjacuunada lagu wadana waa iska suurogeli kartaa oo mar walba innaga unbaa naloo soo celinaa waa waa sidaana marka waa iska noqon kartaa fasbir sabr ina wacdallaahi alla yaboohiisa ballanqaadkiisa xaqun waayo mid dhab ah faimaa haddii nuriyannaka aan ku tusno adiga bacda aladii kii qaarkiis naciduhum aan u yaboohayno waxa aan u yaboohayno wax kamida haddii aan ku tusno yacni in iyagii halaag uu ku dhaco markaa ama dulli uu ku dhaco ka loo yaboohayo wax kamida haddaan adduunyadii kugu tusno iyagoo uu ku dhacay ee arrinku marka fadaaka arrintu waa sidaas ow natawafayannaka ama aan ku oofsanno adigaba oo intaan ku oofsanno iyagoo weli adduunyadii sidaa ugu kor qooqayo oo markaa dhibaato iyo xaalad xun ku dhex jiro adiga aan markaa ku oofsanno fa ilaynaa innaga intii ka ah unbaa yurjacuuna loo celinaa iyaga walaqad arsalnaa rusula min qablika minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaan dirnay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen ama walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa waan dirnay rusulan rusul ayaan dirnay min qablika adiga hortaa aan dirnay minhum rusushaasi man ayaa ka mid ah qasasnaa aan qisaynay calayka adiga korkaaga aan ku qisaynay wa minhum iyagii man baa ka mida kuwo lam naqsus aanan qisaynin calayka korkaaga aanan kaaga qisaynin ayaa iyaga ku jiro wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin an ya-tiya inuu la yimaado biaayatin aayad aayad ama mid yacni mucjizo ah ama aayad inuu iskala imaado ma uu ahaanin ilaa biidni illaahi ilaahay amarkiisa un ma ahani fa idaa haddii jaa-a uu yimaado amrullaahi ilaahay amarkiisa hadduu yimaado qudiya waa la xukumay bilxaqi baa la xukumay wa khasira waxaa khasaaray cinda daalika meeshaa agteeda wa khasira waxaa khasaaray hunaalika meeshaas almubdiluuna kuwii gaalada ahaa ee wax beeninayay ayaa khasaaray rusushii markaa dee suuratu albaqarana waa kusoo marnay minhum man qasasnaa calayka waminhum waxaan ujeedaa suuratu nnisaa ayb kuwa aan kuu qisaynaa rusushii ka mida iyo kuwa aanaan kuu qisaynin ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaan dirnay rusulan rusul min qablika adiga hortaa minhum iyagii man ayaa ka mida kuwo qasasnaa aan qisaynay calayka korkaaga aanu ku qisaynay wa minhum iyagii man baa ka mida lam naqsus oo rusushii waxaa ka mida kuwo aanan qisaynin calayka dushaada oo adiga aanan kaaga waramin qasaskooda wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin an ya-tiya inuu la yimaado biaayatin aayad ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiis ma ahane inuu mucjizo la imaado rasuul uma ahaanin ayb ayb oo aayadii suuratu ibraahim aan kusoo marnay waxay ahayd qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu mihlkum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadihi wamaa kaana lanaa an naأtiyakum bisulطaani ilaa biidni اllah xujo iyo suldaan iyo awood iyo mucjizo lama imaan karno mana noo ahaanin arrintaa ilaa ilaahay inuu idmo ma ahani marka rusushu waa addoomo wixii la siiyo unbay la imaadaan bis wax kale lama imaan karaan allay addoomo u yihiin faidaa haddii jaa-a amrullaahi ilaahay amarkiisa uu yimaado qudiya waa la xukumayaa bilxaqi xaqi ayaa lagu kala saarayaa dadkii wa khasira waxaa hoogay oo khasaaray hunaalika meeshaas almubdiluuna almukadibuuna kuwa wax beeniyey ayaa meeshaa ku khasaaray allaahu alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idin yeelay oo idin abuuray alancaama xoolihii maxaa laydinkugu abuuray litarkabuu inaad fuushaan minhaa min bacdihaa xoolaha qaarkood inaad ka fuushaan waa geeli baa markaa la fuulaa oo rakuub laga dhigtaa ayb min haada marka waa tabciidiyo waay minta ayb wa minhaa xoolihii xaggooda ayaa ta'kuluuna ka cunaysaan min haada dambe marka ibtidaa-iya laga dhigaa liibtidaa-i ilgaaya min haada horena waxay noqonaysaa tabciidiyo waay minta ayb walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa xoolihii dhexdooda waxaa idinkugu sugan manaaficu anfacyo manaafic walitabtau walitabluguu iyo inaad gaartaan buu alla idinku idinkugu abuuray xoolihii calayhaa cala al ancaami xoolaha korkooda xaajatan dan iyo baahi inaad ku gaartaan xaajada oo fii suduurikum laabihiina dhexdooda ahaatay yacni dan inaad ku gaartaan wa calayhaa xoolihii korkooda iyo wa calalfulki doonida korkeeda yaa tuxmaluuna la idinku qaadaa oo gaadiid idiin ah wayuriikum alla waa idin tusayaa aayaatihi aayaadkiisa oo idin tusayaa fa aya aayaatillaahi alla aayaadkiisa tee ohoo tunkiruuna aada inkiraysaan bal sheega ayb allaahu alle alladii allihii weeyaan jacala lakum idinka idiin abuuray alancaama xoolihii litarkabuu inaad fuushaan si aa u fuushaan minhaa min bacdihaa xoolihii wax kamida aada u kortaan ood rakuub uga dhigataan wa minhaa xoolihii xaggooda ayaa ta'kuluuna ka cunaysaan walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa fi lancaami xoolihii dhexdooda manaaficu baa idinkugu sugan anfacyo oo anfacyo badan baad xoolihii kuleediin dhar baad maqaarkoodii ka dhiganaysaan kabaad ka samaysanaysaan boorsooyin baad ka samaysanaysaan caanihii baad ka cabaysaan wahaakada hilibkii baad ka cunaysaan ayb walitabluquu waxaa kaloo alla sidaa uu u yeelo xooluu idinkugu abuuro idinku sakhiray litabluquu inaad gaartaan calayhaa xoolihii korkooda aad ku gaartaan xaajatan dan aad ku qabsataan fii suduurikum laabihiina ku sugan dantaana marka waxaa lagu fasiray meel aydnan gaari karin oo idinkana dan aa ka leedihiin oo aada idinkaga fog ayaad alaabtana aydnan u qaadi karin ayaad culayska ayaad ku rarataan intaad ratigii rartaan ood culayska saartaan ayaad meel dan aada leedihiin baad kusoo qabsataan ood ku gaartaan ayb wataxmilu adqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi lanfusi naf dhibkeed maahani si kale meel aydnan ku gaari karin ayaa ku gaaraysaan xoolahan dushooda wa calayhaa xoolihii ancaamtii korkooda iyo wacalalfulki doonida doonta korkeeda yaa tuxmaluuna laydinku xambaaraayo laydinku qaadaa wayuriikum waa idin tusayaa alla aayaatihi buu idin tusayaa aayaadkiisa ee fa aya aayaatillaahi alla aayaadkiisa tee oo tunkiruuna aada inkiraysaan afalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa fayanduruu aynan fiirinin kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dembeedkooda min qablihim iyaga ka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen akhara kuwa badan minhum iyaga ka badnaanshiyo badan wa ashadda daran quwatan xagga awoodda kuwa ka daran ayay ahaayeen iyo wa aathaaran raad ku dhigidda fil ardi dhulka korkiisa raad loo yeelo ayagaa uga darnaay kuwii hore kuwii horea kuwan uga darnaa famaa maxaybaa aqnaa ou deeqay canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen waxay kasbanayeen muxuu u taray hadaad doonta maada istifaamiyaad ka dhigi kartaa waxba uma tarin waay istifaaminkaari ah haddaad doontana naafiyaad ka dhigi kartaayo famaa aqnaa muxuu u taray wa famaa aqnaa yani uma tarin canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen waxba uma tarin falamaa jaa-athum marka aayaddan oo kale waa soo marnay falamaa markii jaa-athum ay u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa markay rusushoodii ula timid farixuu jawaabtii lamaada waatan farixuu way farxeen bimaa kiibay ku farxeen cindahum iyaga agtooda ahaaday oo min alcilmi cilmi ah bay iskaga farxeen waxaaqa waxaa hareereeyey bihim iyaga maa kiibaa hareereeyey kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayeen waxay ku jeesjeesayeen ciqaabkiisii baa dhinac walba ka galay cilmigan marka waa maxay farixuu bimaa cindahum min alcilmigan aayaddan aayad aada u xeel dheer waay cilmi kasto oo adiga towxiidka kaa qalloociyo oo gaalnimo kugu rido shubho alle cibaadadiisa kaaga rido waa cilmi hoogay oo lagu khasaaray oo jahli iyo cilmi la-aan uu ka roon yahay ummadihii hore markay rususha u timaado aqoonta ay adduunyada u leeyihiin ayaa kadin jirtay markaas bay marka intay ku kibraan cilmigaas ayaa rususha waxba ugama baahnin bay dhihi jireen yuhuudda waqaaluu quluubunaa qulfun quluubteena cilmi baa ka buuxay dhihi jireen kuwan hadda waa kana allah wuxuu leeyahay farixuu bimaa cindahum min alcilmi zamankan hadda aan joognana cilmigan waxaan lagu magacaaba falsafada iyo waxaan marka filosofiga la yiraahdo iyo culumtan sayniska qaarkood oo inta duqyaan iyo duqyaan iyo xadgudub inta lagu sameeyey ayaa waxaa ka dhashay in diintii la inkiraba oo rabbiba ma jira la yiraahdo oo dadkan hadda diinlaawayaalka ahoo etiistayaalka ah oo kuwan aan ilaahba aan aaminsanayn iyo waxay u badan yihiin dadka sayniska iyo ku tacalluqo ayay u badan yihiin sidaa ay waa isu bogayaan marka ikhtishaafaad iyo waxbay samaynayaan waa isu bogayaan markay isu bogaan ilaahyo yaryarayba isu qaadanayaan iyagan markaasaa wixii maskaxdiisa shaydaan baa intuu ku kaadiyo ee uu ku ukumeeyo ayaa markaasaa waxaa kasoo dilaacayaa marka balaayo iyo wax daran marka dadka waxbaranaya dhallinyarada ee instituushannada waxbarashada ku jiro waa in diintooda ay bartaan si ay uga nabad galaan cilmi towxiidka ka dhumiyo say uga nabad galaan oo ilaa haddii kale khataraa lagu jiraan ibnu rajab kitaab wuxuu leeyahy la yidhaha fadlu cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf cilmiga salafka a'imadii hore siduu uga fiican yahay cilmiga dambe bayaanu fadli cilmi salaf inuu ka wanaagsan yahay dadkii dambe cilmigooda aayaddan marka uu keenayaa wuxuu u keenayaa cilmiga aan wax anficin waxaa ka mid a midka adiga shakiga ku geliyo oo aakhiradaadii iyo diinkaagii iyo habsocodkaagii saxda ahaa ee alla kugu yacni ku amray kaa leexiyo cilmi xun waay kaas ayb qofku marka inuun adduunyo u taagnaado cilmigeed ma aha haddii cilmigu marka uu keenayo inuu rabbi kaa dhumiyana waxaa ka khayr badan cilmi la-aan maanta meeqo waxbaratay ayaa waxaa dhaamo oo iyaga ka fiican kuwa dadka reer baadiyaha iska ahoo salaadooda iska tukado rabbigoodna yaqaano ayaa dhaamo kuwo badan oo falsafad bartayna caqiidada waxaa uga fiican kuwaas reer baadiyaha iska ah walidaalika zuhri iyaa waxaa laga wariyey iyo bacdu salaf inay dhihi jireen haddaad rabto inaad caqiidadaadu ay badbaado ilzam diina asabiyi waalacraabiyi ninka reer baadiyaha iyo cunuga yarka ah iyo cajaa-ista haweenta cajuusada ah diinteeda iyo caqiidadeeda ku dheg maxaa yeele iyagaa wax qalloociyey iyo falsafad kale ma leh sidai ilaahay ku abuurayay taagan yihiin ayaga kuwan kale laakiin falsafad iyo wax daran ayaa marka leexisay oo qalloocisay ayb falamaa markii jaa-athum rusuluhum rusushoodii ay ula timid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa farixuu waxay ku farxeen ay ku qanceen bimaa cindahum agtooda waxaa ahaadayoo min alcilmi cilmi ah bay iskaga kaaftoomeen oy ku farxeen marka uma baahnin diin iyo wax yacni towxiid sheegaya iyo rasuulkaba macno uma laha iyaga marka ayb waxaaqa bihim waxaa hareereeyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan falamaa markii ra-ow ay arkeen ba-sanaa baaskeennii ciqaabkeennii markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay waxdahu xaal uu yahay keligii wa kafarnaa waan diidnayoo waa ku gaalownay bimaa wixii kunaa aan ahayn aan ahaan jirnay mushrikiina inaan la wadaajinayna bihi ilaahay aan la wadaajinaynana kuwaana waa ku gaalownay falam yaku ma uunan ahaanin yanfacuhum inuu anfacayo iimaanuhum iimaankooda iimaankoodaas waqtigaas ma ahaanin mid anfacayo iyaga lamaa markii ra-ow ay arkeen ba-sanaa baaskeennii markay arkeen sunnatallaahi sanannaa bihim waxaanu ku jidaynay iyaga korkooda sunnat allaahi ilaahay sunnadiisii baan ku jidaynay buu alla leeyahay allatii sunnada oo qad khalad tagtay fii cibaadihi addoommadiisa dhexdooda ku tagtay ummadihii hore dariiqii aan ku jidaynaan kuwaana ku jidaynay korkooda wa khasira waxaa khasaaray hunaalika meeshaa waxaa ku khasaaray oo ku hoogay alkaafiruuna gaaladii ayaa meeshaa marka ku khasaaray falamaa markii ra-ow ay arkeen ba-sanaa baaskeenii qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa billaahi allaan rumaynay waxdahu xaal uu yahay keligii wa kafarnaa waxaanu ku kufrinay bimaa kii kunaa aan ahayn bihi maagaba mushrikiina inaan la wadaajinaynay alle falam yaku marka wakafarnaa bimaa kunaa mushrikiina bihi waxaan ilaahay la wadaajinaynay ayaanu ku gaalownay rabbi baanan rumaynay waqtigan marka maxay taree waxba mar haddii halaaga la xaqiiqsaday oo wixii qeybka ahaa qofka uu isha saaray waa u dhammaaday iimaan la aqbali maayo naftu hadday kalxamaha soo dhaafto oo ay meeshaan ay timaado oo wixii ka maqnaayay qeybka ahaa horteeda lasoo dhigo iimaan iyo cibaado markii hore ka maqnayd oo markaa ay la timaado waxba ma leh falam yaku ma aha ma unan ahaanin ma unan ahayn yanfacuhum inuu anfacayo iimaanuhum iimaankooda lamaa markii ra-ow ay arkeen ba-sanaa baaskeenna sunnatallaahi masderay ku nasbisan tahay sanannaa bihim waxaanu ku jidaynay sunnatallaahi ilaahay sunnadiisii allatii sunnada oo qad khalad tagtay fii cibaadihi addoommadiisa dhexdooda ku tagtay yacnii ummadihii hore sidee sidoodii aan markay halaagii arkaan inay rumeeyaan dabadeedna aan laga aqbali jirin baa kuwaana ku socotay wa khasira waxaa khasaaray hunaalika meeshaa waxaa ku khasaaray alkaafiruuna kuwii gaalada ahaa ilaahay ku kufriyey ayaa meeshaa ku khasaaray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed